Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan ku salaamayaa walaalaal iyo dhegeystayaasha barnaamijkaba. Maxaan ku yirahdaa dagaalkan dhaqaale ama ganacsi iyo maxaan ku yirahdaa canshuuraha inta ugu badan oo xad dhaafka ah ee ay dowladda Mareykanka iyo nidaamka Trump uu xilligan ku soo rogay wadamaday ugu muhiimsanaa ee xiriirka ganacsi uu kala dhexeeyay waddanka Mareykanka. Awalan wuxuu salka ku hayaa aragti siyaasi ah ama maxaan ku yirahdaa aragti foreign policy iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka. Jawaabaha laga bixiyey ama doodaha ka taagan ama kala qaybsanaanta iyo kala aragti duwanaanta ay ku kala aragti duwan yihiin labada xisbi ee labada aragti kala matalaya ee siyaasadda waddankan ku tartama ee xisbiga jamhuuriga ee ninkani ka soo jeeda iyo xisbiga dimuqraadiga ah. Aragtidaas oo ah in qolyo ay aaminsan yihiin iyo qaybi ay aaminsan tahay marka ay timaado su'aasha ku saabsan qaabka iyo waxa uu noqonayo ama uu ku saleysnaanayo saameynta ay dowladda Mareykanku ku leedahay dunida inteeda kale iyo waddamada caalamka iyo nooca xiriirka ay la leedahay uu noqonayo iyo qaabka iyo dariiqada ay u marayso gaarista danaheeda maxaan ku yirahdaa siyaasiga ah ama dhaqaale ee maxaan ku yirahdaa dowladahan ugu xiran in qola ay aaminsan tahay in xiriirka waddamada caalamka uu la noqda uu noqdo xiriir xiriir liberalism ku dhisan oo maxaan ku yirahdaa waxa ganacsiga xorta ay ku magacaabaan iyo free trade ay asal u yihiin isdhexgalka iyo maxaan ku yirahdaa isfahanka sida ay sheegayaan ama ay la tahay halkaa ka imaanayana inay maaragtay ay noqoto arrin iyo channel iyo wadiiqo ay danahooda maxaan ku yirahdaa ku fushadaan oo ay dhex marsadaan wixii dana caskariya ama dana siyaasi ama dana dhaqaale xitaa waddamada ugu xiranna ay albaabka liberalismka iyo free tradeka iyo ganacsiga xortaha uu noqdo maxaan ku yirahdaa dariiqa iyo waddada ugu fudud maaragta ay u marayaan ayagoo isticmaalaya waxa loo yaqaano soft powerga ama awoodda maxaan ku yirahdaa khafiifka ah oo maxaan ku yirahdaa awoodda saameyneed ah ee aan awoodda caskariga ahayn halka dhanka kale iyo qolada kale iyo khaasatan kooxdan jamhuuriga ay aaminsan tahay in awoodda Mareykanku iyo saameynta Mareykanku iyo danaha Mareykanku ay noqdaan arrin iyo siyaasad loogu adeegayo awoodda ciidan ee baraxla ee Mareykanku uu leeyahay oo maxaan ku yirahdaa Mareykanku awooddiisa iyo quwaddiisa military iyo cadaadiskiisa iyo cunaqabatayntiisa dhaqaale uu isticmaalo sidaa darteedna uu danihiisa ku gaaro aan loo baahnayn markaa iyo sidaa darteed maxaan ku yirahdaa waxa loogu yeero ganacsiga xorta ah iyo ganacsi liberaali ah iyo xiriir isdhexgal ganacsi ama dhaqaale oo noocaasa waxaa jirtay xilli maxaan ku yirahdaa taariikhda mareykanka ka mid ah khaasatan xilligii dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad oo adduunka mareykanku siyaasaddiisa khaarijiga ah iyo siyaasaddiisa ganacsi ama dhaqaale inay ku saleysnayd aragti mercantilism la yiraahdo oo ah in uu iska mooso maxaan ku yirahdaa ganacsiyada iyo dhaqaalaha iyo maxaan ku yirahdaa sharikaadka iyo waddamada bannaanka ka ah inuu iska mooso uu kobciyo maxaan ku yirahdaa industrigiisa iyo warshadihiisa gudaha ah keliya dowladda mareykanku waxa ay samayso ay caalamka u suuq geyso maxaan ku yirahdaa wixii aysan ka maarmin oo necessity ah keliya ahna ay caalamka kala soo degto wixii ay la soo degaysaana maaragta ay noqoto alaab iyo ashyaa ay taarif iyo maxaan ku yirahdaa canshuur intii ayagu ay doonaanhu ay saaran tahay xilligan waxaa muuqata aragtidii noocaas ahayd in lagu noqday ayagoo maxaan ku yirahdaa ku doodaya deficit trade deficit waxa lagu magacaabo oo baalansiga u dhexeeya tusaale ahaan marka la isku eego waxa China uu u soo dhoofiya Mareykanka iyo waxa Mareykanku ay China u dhoofiyaan marka la isku eego in ay ku doodayaan in ay maaragtay tiro xad dhaaf ah ay badan tahay waxa uu Chinuhu uu u soo dhoofiyo sidaa darteed faa'iido ka dheeri ah midda uu Mareykanku ku qabo uu ku qabo sidaa darteed uu maxaan ku yiraahdaa awood ganacsi oo xad dhaaf ah uu ku yeeshay faa'iido malaayiin ama balaayiin dollara uu ku qabo sharikaadkii Shiinaha iyo dadkii Shiinuhu maaragtay ay dhaqaalo koboc iyo mushaar iyo maxaan ku yiraahdaa isbedel noloshooda ah arrintaas oo ay ku samaynayso halka sida ay ku dacwoonayaan sharikaadkii gudaha ee dalka Mareykanka iyo shaqaalahoodii iyo industrigu Mareykanku uu hoos u dhac ka imaanayo sidaa darteedna ay ku qasban yihiin inay arrintaa wax ka bedelaan oo ay warshadaha iyo shaqaalaha iyo maxaan ku yirahdaa ganacsiga gudaha iyo wax soo saarka gudaha ay kobciyaan wixii bannaanka ka imaanayana maaragtay canshuuro xad dhaaf ah maxaan ku yirahdaa ay ku soo rogaan arrintaasi sida ay ku doodayaan waa arrin ganacsi waa arrin dhaqaale oo baraxla laakiin waxa iyaduna xaqiiqa oo jirta oo aan meesha ka marnayn yacni dawaafic siyaasi ah oo dowladda shiinuhu waxay u muuqataa dowlad maxaan ku idhahdaa awoodeeda caalamka ay ku leedahay iyo saameynteeda dhaqaalaha iyo saameynteeda siyaasiga oo ay kordhayso qaaradaha sida africa oo kale ayadu kala wareegaysa reer galbeedka si tadriiji ah yacni noqotay dowlad marnaba aan la dhayalsan karinin awoodeeda dhaqaale iyo xataa mideeda ciidan iyo saameynteeda siyaasadeed marka waa dawaafic siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo maxaan ku idhahdaa laysku geeyey oo lagu xoojiyey aragtida shisheeye nacaybka een ah runtii ee oo maxaan ku idhahdaa yurosenteriga ah ee ay nimankan iyo kooxdani een ay hadda caanka ku yihiin intaa marka laga soo tago iyo meesha ay een canshuurahani salka ku hayaan iyo aragtida ka dambaysa saameynta ay ku leeyihiin ilaa hadda inta aan arkay waxaa la saadaalinayaa een horta wax isbedel hadda xilligan oo degdeg ah oo dhaqaalaha maraykanka ay ku keenayso een een inuusan jirinin laakiin at the same time dhaq- ee saameynta ugu badan in ay ku yeelanayso een maxaan ku idhahdaa dhaqaalihii iyo suuqyadii kala iibsiga ee maraykanka oo waxyaabaha ay maxaan ku idhahdaa dadka reer maraykanku kasoo dhoofsanayaan chinaha yacni waxay ahaayeen ashyaa noocay doontaba ha noqotee ee ganacsiga maraykanku maxaan ku idhahdaa uu ku tiirsan yahay lafdhabar u ah een dhowr caqdi maxaan ku idhahdaa qayb ka ahaa een dadka reer maraykanna maaragta wax ay la qabsadeen oo ay yaqaaniin oo ay consume gareeyaan si maxaan ku idhahdaa on daily basis ah ama si joogto oo maalinla ah een runtii ay noqotay sidaa darteed sharikaadkii iyo maxaan ku idhahdaa corporatekii kambaniyadii waxaan een soo dhoofin jiray oo dhaqaalaha ka sameynaya oo ku- ka ganacsanayay cidda ugu horeysa maxaan ku idhahdaa arrintaasu ay saameynaysaa inay yihiin dhanka kale dowlad kasta oo ka mid a dowladaha maraykanku uu canshuurtan kusoo riday ilaa hadda inta hadashay ama aan arkay waxay uga jawaabaysaa ama ay iclaamisay jawaabta arrintaa ay ka bixinaysaayo inay tahay jawaab la mid ah een maxaan ku idhahdaa oo canshuur u dhiganta midda ay maxaan ku idhahdaa kusoo rogay lagu soo rogay badeecadahoodii inay maraykanka ayaguna badeecadahooda ay kusoo rogi doonaan marka laga reebo wadamada sakaraadka ee afrikaanka ee south africa iyo wadamada la midka ah oo ayagu aan lahayn siyaasiyiin go'aamo la mida go'aamadaha dowladaha kale ee qaaradaha kala qaadan kara mar kasta oo caan ku ah inay ayagu u duleysnaadaan rabitaanka iyo siyaasaadka iyo maxaan ku idhahdaa go'aamada iyo madaxda reer galbeedka een marka la soo aruuriyo een canshuurahani waxay wax ka bedeli doonaan xaddigii iyo tiradii maxaan ku idhahdaa een ganacsigii wixii la kala gadan jiray ee waddamadan u kala dhoofi jiray nooc kastoy tahayba nooc kasta oo maxaan ku idhahdaa badeecada ah xaddigii iyo xajmigii ganacsigan isbedel bay ku keenaysaa waxay isbedel ku keenaysaa qiimihii een tusaale ahaan maraykanka lagu iibinayay shayga tusaale ahaan dharka ah ee shiina laga soo dhoofiyo ama qalabka elektroniga ah ee maxaan ku idhahdaa een shiina laga soo dhoofiyo tusaale ahaan shaygii soddon dollar maraykanka markii shiina laga keeno lagu kala gadan jiray markii s- een tusaale ahaan soddon iyo laba doolar oo canshuur ah ama soddon iyo laba percenti oo canshuur ah ee la saaro een waxaa qasab noqonaysa in qiimihiisu maxaan ku idhahdaa konton dollar iyo wax ka badan uu noqdo oo sidaa darteed een buying purchaseki am- ee- ee bb-ga wixii la yidhaahda ee doolarku gudaha maraykanka markii la joogaa uu een hoos u dhac uu ku yimaado ama ay wax iska bedelaan oo soddonka dollar waxay qofka maraykanka maraykan uga goynaysay markii laga hadlayo badeecadaha Chinese-ka ay maaragtay ay wax iska bedelayaan oo een uu ku qasbanaanayo lacag intaa ka badan ama boqolkiiba soddon ka saa'id ah inuu wax ku gato een waa arrin sanadkan iyo bilahan een maxaan ku idhahdaa saameynteedu si cad aynan usoo baxaynin laakiin sanadaha soo socda haddii ay sidaa kusii socoto oo aysan go'aamadaasi wax iska bedelinin ee si toos ah ay usoo bixi doonto saameynteedu inta ay dhab ahaan gaarsiisan tahay